maalnimadii shalay taariikhdu ay ku asqaysaneed saddexdii bishii janaayo laba kun shan iyo toban digren ee ka soo baxday shariif xasan sheekh aadan waxa uu ku magacaabay ilaa iyo labaatan wasiir oo ay kaga mid noqonayaan wasiiradaasi maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana kadib magacaabistii golaha si cusub ee wasiirada ka aynu la dhex marnay mikrofanka warbaahinta wadajir rediyo waxay siyaabo kala duwan ay uga hadleen arrinkaasi magacaabista ah iyagoona intooda badan shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya ay ka soo hojeesteen guud ahaan magacaabistii uu sameeyey shariif xasan shaqaadan iyagoona ku tilmaamay inuu agmaray dastuurkii u yiilay dowla deegaanka koonfur galbeed soomaaliya magacay maylera liibaan ibraahim waa imahaayay haddana dadkii hadhisii dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan nahay gudoomiye ku-xigeenka technical committeega haddii uuna fiirayno golaha wasiirada shariif xasan ha magacaawi eed iyo eed aan ku xugno eed iyo eed boqolkiiba boqol ma waa dowladda hamigii liin lahaay ma aragahayna madaxweynaha qaabkii liin dooradii labaatiyo afar sac safar oo micnaan lahayne kajar dowladda tiitiis muu kuwarqab dowlad kale dhisahay tiitiya kaleed may eed eed nasiib daran ee dadka digil imraflaha kajeeda oo geega mas-uuliyadda liyan magacaawi oo golaha wasiirada eh ilaa abtunaawna baaq i walba hanjeedina xiljo in iska casilna ya taase eed eed mucjiso ningle sababtoo eh dad deegaankaba ningle lahayn yaa ilaa todob wasiir siyeed wasiir liyan magacaawi oo weliba wasaaradoogi inkafay lahaayeen eh dadkii deegaanka lahaayeen may nasiib daro ka dhiday wasaarada qaab aan lahayn taye aan lahayn weliba lama lama beeloodan iska dari hal wasaaradood taasa eed eed nasiib daran ee taasa liyaaban ilaa ibtinaa ee may leedahay haddii aan haka qaada maamul goboleedka hata galmudug laka dhisahay shakhsiyan macnaha beelhaan un digil imisa haddii aan un walma kalihiini deegaanna ma kalihiini dadna ma kalihiini dadka deegaan iyo meelaha ka jeedaan oo wasaaradooga inkafay lahay laka magacaabay labaatankan sano dagaalada dhexyaalay oo hadda shabeellada hoose dagaalo ka dareera wasaaradoogii dadkii deegaanka lahaayeen laning magacaw dad kale ling magacaw eed nasiib daran eh haddana ma inka baaqana una ururada bulshada magacyadayoo ka hadalaana golaha wasiirada dadka digil imarfililey inisi degdeg ee weliba in iska casilaan sababtoo eh intu walba miyaala eberu ebera la fadhi meeli shalay una fadhiina geegana shariifasan dadkii fadheesi oday dhaqmeedana may baaq inka daraane oo haddana aan sheegana konstitutionkii una shalay qornay qodobka lixdan iyo koowaad i lixdan naad wali eyba oo ku qoran golaha wasiirada madaxweynaha mayba kala taladay lamadiis madaxweyne ku-xigeen yo kala taladay ku qoran madaxweyne ku-xigeen usoo magacawna yo kutumadii dastuurna ma fiiryahay dastuurkiina kutumadii qodobkaasaytii hal fiiriyoy dadka oday dhaqmeedada oo eh hadda kusimaha golaha baarlamanka eh haddana tiidiya kale wasaarado markii is magacaawi waldhaari ee baarlaman mar hor sheegna may baarlamanka kusime kaa ini la horjeeyey lafaday golaha dhaqankiiya baarlamanka sacadun la rooga eh mana horjeyno mana kala talano taasi id nasiib daran eh
بسم الله وبالله توفيق magacay weli balaaray bashiir maxamed aadan bashiir xabashuur makasaw wayna ku mid ahaa madaxa ganacsatada gobolka baay ururada bulshada rayidka qeybasho faraha badanna qaybgiinku qaadaay ku mid ee ahaa aragtida geeka dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo shariif xasan sheekh aadan ka dhawaaqay ana totally wali arag hore baadilo lanka bani aadanka ee walaay use gorado use lahka doorada haddii use kor tillaabsado walaa isu suubii hal xaaraana niriga xalaala ma dhashee ma hatiriga hanuun guri jireenna geeka aan inig wala dhisi maabagaba sida aragtida dadka sheegeen wala la dhisi maabagaba berke madaxweynaha waa inuu kala tashadaa labadiisa ku-xigeen ee madaxweyneyaasha kan koowaad iyo kan labaad yahayti dastuurka soo so lama madaxweyne unsuubano wala ususuubi dhamwal jerame e haddii sadaka dareerana malaago tolye walan weeldhada handheen aragema ini dowladda dhisi an i don't believe that bismillaah maxamuud sheekh aadan wuu magaagay foreign for capacity building and democracy urur la era waa guddoomiyishii ahaa gebi ahaanbu walaa oo baydhowle kasoo biyaan ma er hore waljara ma eh waljara ma eh shariif xasan awoodba minle iniisu waldhisu kartidiyeena male may arwahayne reewinow eel horle inilkiriiwaayo arwahayna ma in sheegane shacabku baydhow ku nool intay goori goor tahay yaa la ereeyay hata inilku horseeda walaawunan keenigwedu walna anfacow mee qaabkiis walan dhisi tusaalahaan qabaa'iladii reewankaba isku horjiiyohay lugunta inisgiliyohay usi malaag e usi madaxweyne e seerkayna anig aba suuskayna anig abuu walaaji manuweelo doogna ururada bulshada rayidka diana ururada bulshada rayidka ku horjeedaan arrintun reer baydhow baa iyo bokool digil imiraflo dadka ka abtirsadow ma inka baaqane arrintun ini si xoog ee hanku horjeysdan mana anfacaas di gobol ahayni hagadaday lankun sidini shani sidiidini shabeellaha hoose gardaaryaha tagada gudoomiyuhu goobay lanwelbeerata ku daarohay ballanqaad beeneen suubyohay madaxweyne ku-xigeen yak inay kala gorgortumaan shabeellaha hoose hordhaambaha dhowayti hata dheerata faraa ku bati walanulena male lankun awoodiye male inuusu dowlad dhis wada tashina diyaarmin e dadna malateladohay landad an dhawaahan shileydisaanti daashko gal walifada hasa suubiye iila dhiba leere dowladda lanka qabaail ku wedadan mayliya siindo ayay kan an iila dhih dowladdu aama ka dhisamaas tan ha ku horjeedna maana ogolaadana maana aqbala doogna regi shalay wala gubaayagna geeg roogan baydhow ku sugan yihin mudaharaadyadii inka baaqana reer baydhow arintun halkuu geyso haddii kale mar landeeri doogna lagu shilaayo tan wal dareerawna mae maanani dareeras mana ogolaado doon bismillahi raxmaan raxiim maaya meel ereab sanaa ibraahim cumar ama baanu kumid haayahin guddigii farsamada ee maamulka waxaa dhisi may shacabka aan sheegayha ini oo la xadgudubay dastuurka biyaajadii lamaad markii koowaad oo hayti qodob oo ini oo la fadaay madaxweyne ku-xigeenada ini la hormara si usan la talada madaxweynaha markiisu ha fulow golaha wasiirada tiimadheena walka takafale mar labaad may basuubihatana golaha wasiirada markii la magacaabo may xaqan lahayna ini oo la marsiiy ansixin ama baarlamaan ansixiyo ama baarlamaan dadkii matalaa ansixin lamaadib masuubin hatana hore ku dhaari teedia kale takrifal awoodeed oo may basuubiyahin dad xaqwal aan lahayn inuu isa siiyo oo umutiyo dadka qaarna isa madaxu ku istaaga awood qaybsiga inuu isa katomada taasoo eh soddon wasiir haddii la magacaabo tusaale ahaan sidi gobolna lan dhisahay walaagdhamay la fadaa ini sidiida gobol sasiman lanka qeybay gobol kasta tuman shay la siiy marka may hata muuqatee ini shabeellada hoose tiro meelo anka badan tumi isiyeed ameelo anka yarna tumi ishan iyo annagadaas inaha ku galahayaan wasiire meelo oo baa-i bakolna iyo ku helayaan tumi ishan taasaytina marka walan dulqaada kormale arrintaasay timay ballana inay laku fiirsada iyo ambaahanto hob lanku fiirsadaan walaay kala tilaaba ee higa kulay shacabka iyo onay dadka deegaanada deegaan iyo ontaalla wabilahi towfiiq salaam calaykum kadib magacaabistii uu magacaabay ilaa iyo labaatan wasiir madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh qaadan shalay waxa uu aaday caasimadda soomaaliya ee muqdisho ilaa haatan ma jirto wax warar ka soo baxay maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku aadan guud ahaan aragtiyada shacabka reer koonfur galbeed ay u marinayeen warbaahinada maxamed cabdicasiis salaad idaacadda wadajir radio magaalada baydhabo xarunta gobolka baay